asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada waa war gaaban oo ku saabsan xanibaadihii u dambeeyey ee lagu soo rogay gobolkan victoria maanta oo axada bisha augustna ay tahay labo maxaa cusub haddaba magaalada melbourne waxaa la geliyey xanibaado heerka afraada laga soo bilaabo lixdii maqarninimo maanta oo axad ahayd magaalada melbourne waxaa la geliyey xanibaadaha heerka afraad haddaba maxay ku kala duwan yihiin magaalada melbourne looma ogola dadka inay markay cunto soo gadanayaan ama waxyaalaha daruuriga ay dhaafaan meel u jirta shan kilomitir gurigooda exercise qofka ama jimicsi marka uu sameynayo hal hal saac maalintiiba ayaa loo ogol yahay jimicsigaasna waa inuu ka dhaco meel aan ka dheerayn shan kilomitir guriga qofka u degan yahay waxaa sidoo kale maanta lasoo rogay bandow saaran gebi ahaanba magaalada magaalo weynta melbourne bandowgaas oo bilowday sideedii fiidnimo caawa oo axad ahayd wuxuuna soconayaa ilaa shanta subaxnimo wixii hadda ka dambeeyana habeen walba sidaas ayuu karfiyugu u saarnaanayaa magaalada melbourne karfiyuga haddaba macnihiisu muxuu yahay waxa weeye qofku inuu guriga uga maqan yahay ama uga soo bixi karo oo keliya shaqo ama inuu cid xanaaneynayo ama isaga la xanaaneynayo haddaba xanibaadahan waxaa kaloo ka mid ah in qofku ama dadku marka ay waxyaalaha daruuriga dukaamada ka soo gadanayaan halkii qoysba hal qof oo keliya loo ogol yahay inuu u soo adeego oo qoyska oo dhan aysan isu raaci karin dukaamada marka ay wax ka soo gadanayaan xanibaadahan u dambeeyey ayaa saaran soddon iyo kowga golodeegaan ee magaalo weynta melbourne ay ka kooban tahay waxaa kaloo xanibaadahan ka mid ah inaan qofka loo ogolayn in guriga lagu soo booqdo xanibaadahan iyo bandowga ayaa socon doona ilaa saddex iyo tobanka sebteembar qaybaha kale ee gobolka victoria ee ka baxsan magaalada caasimadda ah regional victoria la yidhaahdo waxa ay galayaan xanibaadaha heerka saddexaad oo la mida kuwii melbourne ay hore ugu jirtay dhanka kalena iskuullada oo horeba ardada sanadka koowaad ilaa sanadka tobnaad ay dhanka online-ka ku baran jireen hadda gebi ahaanba laga bilaabo maalinta arbacada ardada oo dhan online ayay ku baranayaan marka laga reebo arday baahi gaar ah qabta ama ardada ay dhaleen waalidiin shaqooyin daruuri haya oo ku khasban inay shaqada aadaan berita oo isniina ayay dowladdu kala saari doontaa waxa loo yaqaano shaqooyinka daruuriga iyo kuwa kale iyadoo faahfaahin dheeraada arrintaas ay ka bixin doonto haddaan mar kale dib ugu noqonno maanta oo axada waxaa lasoo rogay bandowyo iyo xanibaado dheeraada oo lagu soo rogay magaalada melbourne iyo gebi ahaanba victoria inteeda kale waxaase ugu muhiimsan in qofka aan loo ogolayn inuu dhaafo shan kilomitr meel gurigiisa ka baxsan marka uu wax soo iibsanayo ama dukaamada cunto kasoo iibsanayo hal saac oo keliya ayaa loo ogolyahay qofku inuu jimicsi maalintii aado mana dhaafi karo meel shan kilomitr gurigiisa u jirta banduul ayaa caawa wixii ka dambeeyay magaalada lagu soo rogayaa laga bilaabo sideedda fiidnimo ilaa shanta subaxnimo taasoo macnaheedu yahay in qofku shaqo oo keliya uu gurigiisa uga bixi karo ama uga maqnaan karo dadku markay dukaamada kasoo adeeganayaan hal qof oo keliya qoyskiiba ayaa loo ogolyahay inuu adeegaas soo sameeyo guryahana layskuma booqan karo wixii isbedelana barnaamijyada dambe ayaanu inu kula socodsiin doonaa haddii uu eebba idmo